dowladda wadanka u k iyo ra-iisul wasaarahaba waxa uu ku dhawaaqay in boqol milyan oo ay ugu talagaleen in lagu horumariyo soomaaliya iyo xaaladaha food insecurity-ga la xidhiidha inay maalgashi iyo iyo deeqba wax la xidhiidha ay ku sameynayaan marka waxyaabaha ugu waaweyn ee kulankan summitka ee madaxweynuhu uu ka qayb galay kasoo baxay taas ayaa ugu weyneyd marka kulanka koowaad arrimahaas ayaa ayuu ku saabsanaa waa tahay boqol milyan ayaa ra-iisul wasaaraha dalkan britain uu sheegay in ay ku caawinayaan dhinaca beeraha iyo kaabayaasha dhaqaalaha lacagtaas ma sheegay ra-iisul wasaaraha britain in la siinayo oo si toosa loo siinayo dowladda federaalka soomaaliya mise hay-adaha gargaarka ah ee qaramada midoobey ayaa lasii marsiinaya
faahfaahinada lacagtaasi sida dowladda soomaaliyeed ay kusoo gaarayso iyo gebi ahaan waxa laga yeelayo oo ay dowladda britain muhiimadeeda koowaad uu yahay waa kasoo gadaal inuu kasoo bixi doono ra-iisul wasaaruhu sheegay sidaas ayayna ay qoreen dowladda u k warbixinadooda la xidhiidha marka heshiiskaas iyo mashaariicda horumarineed iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee soomaaliya laga taageerayo ay dowladda u k ka taageerayso faahfaahintiisa rasmiga ah iyo sida uu u kala qeybsan yahay iyo waddada uu maraya iyo qorshihiisaba isagoo faahfaahsan soo bixi doonaa waa tahay agaasime sida aynu ka warhayno iminka deegaano badan oo soomaaliya ka mid a daadad badan ayaa ka rogmanaya oo dhibaato weyn ay iminka ka taagan tahay tan iyo dagaalkii ukraine iyo ruushkana cuntiyaro badan ayaa meelo badan oo africa iyo caalamkaba soomaaliyana ku jirto ka taagnaa marka iminka dhibaatadan taagan daadadka iyo abaarahan soo noqnoqonaya dowladda ingiriisku ma u sheegtay madaxweynaha inay wax ka qabanayaan
daadadka horta hore waa kuwo masiibooyin dabiici ah ay keeneen oo wadamo badan oo africa iyo dunida ahba ay saameeyeen dowladda soomaaliyeedna dadka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed ay musiibooyinkaas wax ku gaareen iyadaa mas-uuliyad ka saaran tahay siduu horeu madaxweynaha u sheegay cid kasta oo caawimaad lagaga heli karo si dadkaas soomaaliyeed ay musiibooyinka ay kasoo gaareen dabiiciga ah dowladda soomaaliyeed waa ay sameynaysaa waddo kasta ay u mari karto horeyna markii hadda xukuumadda jirta iyo dowladda hadda jirta ay xilka la wareegtay waxay la kowsatay xaalad aada u ba-an oo abaaro la xidhiidha oo waxa ay qaramada midoobey iyo hay-adaha kaleetaba ay ka digayeen in soomaaliya macluul ka dhici karto taas waa laga hortegey dadaalka dowladda soomaaliyeed ay samaysay isku tiirsanaanshaha iyo isgarabsiinta shacabka soomaaliyeed ay muujiyeen iyo taageerada wadamada soomaaliya saaxiibka kale ah laga helay marka wax hal qolo keliya ah ku filan ma aha marka muhiimadda dowladda iyo siyaasadeeda iyo qorshaha u degsan ayaa wuxuu yahay in musiibooyinka iyo abaaraha iyo waxyaabaha soo noqnoqday wixii lagaga bixi lahaa lagaga gaashaaman lahaa oo ay dadka soomaaliyeed ay kaga gudbi lahaayeen qorshahaasi in la dejiyo dhinaca dowladda britain ballan ay qaaday oo ku saabsan inay dowladda federaalka soomaaliya ka caawinayso la dagaalanka kooxda al-shabaab ma laga wada hadlay mase jirtaa waa laga hadlay dowladda britainna dowladaha soomaaliya ka taageera waxyaalo badan oo tababarka ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ayay qeyb ka tahay oo hadda soomaaliya deegaano badan ay joogaan oo sida kamid ah baydhabo oo kaleeto ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ay tababaraan marka already waxaa jira iskaashi amni oo dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladda u k dhex mara si iskaashigaas kor loogu qaadi lahaa dagaalka ba-aan ee dowladda soomaaliya kawaarijta kula jirta al-shabaabna gacan looga sii lahaa oo loo sii derdergelin lahaa waa laga hadlay wax gaar ah oo cusub oo soo baxay bas jiraan